walaal waa mahadsan tahay gobolkani wuxuu kamid yahay gobolada dalka soomaaliya gobolada ugu amniga badan cadowgana wakti dheer laga qaaday luuq iyo deegaanada hadda ciidamada la geynayana waxa weeye waa deegaan nabad ah oo ciidan amni a joogo wax dhibaatayna aysan ka jirin dhowr sano ka horena la qabtay amnigeedana uu sugan yahay marka maalin dhaweydna waad la socotay baar dheere waxaa la keenay ciidan afduuban annaga ciidamada afduubanna waxaa u naqaanaa waadna garanaysaa annaga ahlu sunna waljamaaca raggii halganka khawaarijta kusoo galaan nahay ciidan afduuban shabaab baa u naqaanaa ciidan afduuban ayaa baar dheere la keenay maalin dhaweydna dood fara badan iyo dagaal fara badan kadibna way naga tageen haddana luuq baa la geeyey marka waxaad moodaa marka in xaaladaha mar markii u dambeysa xabka gobolkan ciidamada nabad sugidda dadka ashkhaasta ay wataan habka ay ay gobolkan ay usoo aadayan waxaad moodaa in aysan haboonayn waayo marka waxaad ii sheegtaa ciidamada degmada luuq maanta la geeyey waa imisa miyo waxaa la socdaa ciidan ilaa adiga gaarayo awel waxaa ku sugnaa ciidan ciidankii halkaan annaga aan ka celinay oo dhowr iyo labaatan ah kadibna waxaa la ii sheegay ilaa toddobaatimiy ciidan in la geeyey wararkaasaa la ii sheega waaya marka waxaanu ogeyn in dhanka ciidamada daraawiishta jubbaland iyaguna ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan la iska soo horjeeday xaalka wacaa waa sidee ciidanka halkaas jooga ama gobolka jooga wax sideedaba dhaqdhaqaaq la yidhaahdo ama diyaargarow dagaal dhan annaga ma rabno dagaal annaga waxaa naga mudan al-shabaab baa naga mudan haddii laakiin dad ay u soo xaytaan in meesha nabada ka jirtay nidaam ka jiray maamul ka jiray in lala diro waxyaabaha kasoo bixi kara kolley waad is garanaysaa mana bogaadinayno in dagaal maanta la horiyo deegaan nabad ay ka jirto in dagaal lagu horiyo arrinta ayada aad ban yaan uga soo horjeedna
waaya marka si guud gobolkan waxaa ka tagnaa maalmihii dambe khilaaf oo waxaa jiray guddoomiyayaal isbarbar yaacayay oo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya taabacsan iyo kuwa maamulka jubbaland ah maxaa ku jaban haddii dowladii federaalka ee soomaaliya ciidamo soomaaliyeed ay geyso gobol ka mid a gobolada soomaalida walada waa mahadsan tahay horta in ciidan lagu soo daabulo wax macnoo hadda ka imaanay ma jiraan qodobka labaad dawladdu dad si gaara u taageeri karo soomaaliya oo dhan baa dawladdaani jecel laakiin habka hadda dad shaksiyaad ah oo shaatiga dawladda wax ku abaabulayo oo rag nabad sugada ay kamid yihiin ma ahan wax faa'iido ka imaanaysa dawladii baa waxaa loo abuuraya ay u abuuraya mucaarad iyo in dawladda dadka laga horkeeno maamulkana dalka sharciyad buu leeyahay waa federalism federaal haddii aan nahayna sharciyad dalka ka taalla waxa weeye muqdisho ama magaala madaxda ama villa soomaaliya gobolka gado maamul uma magacaabi karto mana ka bedeli karto waxaa diidayo dastuurka madaxweynaha qaranka uu madaxweynaha ku yahay xukuumadana xukuumad ay ku tahay baarlamaankana baarlamaan uu ku yahay baa diidayo qodobka asaga marka ma imaanaysa marka ama baahi keenaysa ma jirto in dawladda dhexe maamulkaas uu si gaara ula shaqeeyo make baahi keeni karta ma jirto waaya marka gudaha degmada baardheere waxaa ka taagnaa maalmihii dambe ama shalay oo jimcaha ka dhacay dhadhaqaaqyo ciidamad ka soo horjeeday iyo xiisad u dhexaysay ciidamo adig ku taabacsan iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka militariga soomaaliya ee ku sugan gudaha gobolka gado gaar ahaan baardheere xiisadii xal magaaga gaare walaal waa mahadsan tahay taliyaha barnaamijkii halkaa ka taagnaa maamulkii la bedelay iyo raggii cusbaa ee lasoo magacaabay arrimo ah in wadahadalkaas iyo howlahaas uu ka galo ayuu noola yimid ugu dambeynna arrimo asaga uusan khuseyn qofka haddii ciidan uu yahay waa military waa ciidan siyaasad banaanku ka yahay arrin siyaasadeed oo asaga sharciyadeeda uusan aqoon buu galay wuxuu yidhi aniga waxaa la shaqaynayaa maamulka la bedelay amarkaasuu bixiyey annagana waxaan u sheegnay constitutionka dalka u yaala in arrintaas khalad ay ku tahay xaqna uusan ulahayn cid kaloo barnaamijka faragelin kartana aysan jirin maamulka la bedela ma kuwa jubbaland badashaa mise kuwa dawladda taabacsan
maamulka halkaan joogay guddoomiyihii degmada baardheere ku-xigeenkiisa iyo xibno kale oo lamid ah ayaa la bedelay asagana wuxuu yidhi ani xibnahaasaan la shaqaynaya arrimahaas marka inay khalad tahay baan u sheegnay arrimahaas marka xoogaa waxaa kasoo baxay in dhaqdhaqaaqyo ciidan asagana go-aamo aan wanaagsanayn uu qaato uu yidhi waxaan weerarayaa mas-uuliyiinta halkaan joogto aniga aan kamid ka ahay iyo maamulkii degmada wa gartay marka inaysan u suurigelin waa u sheegnay ciidanka halkaan joogana waa ciidankii annaga ilaa kow iyo toban sana tababarkiisa iyo dagaalada annaga aan ku hogaaminayna asaga haddaa loo soo magacaabay in arrinta aysan dhegi karina waa u cadaynay iyo dagaal uusan u baahnayn waayo guddoomiyaal qaadi waxaan ognahay in maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya khilaaf u dhexeeyo dowladdu waxay xaq u leedahay in deegaanada guud ee soomaalidu iyadoo jubbaland maamulkeeda dowladdu aysan aqoonsaneen in gobolka gada ciidamo ay geyso soo kama mid ahaa gobolka gada deegaanada soomaalida oo dowladdu ay maamusho waa mahadsan tahay gobolka gado gobolada dalka oo dowladdu ay xukunto ka mid yahay dowladda marka waxbay xaq u leedahay waxna xaq umala deegaanada fasal inay tagto oo ciidan amni ay geyso shabaab lala dirar xaq bay u leedahay oo meel kasta oo soomaali ka mid a ciidan way geyn karaan laakiin ciidamada haddii ay noqdaan kuwa shacabkii la dirirayo kuwa la diriraya maamulkii meesha ka jiray kuwa nabad dare nabad nabadgeli dare keenaya hadday noqdaan waxay noqonaysaa marka al-shabaab baa loo shaqeynaya marka kuwa aan ka hadlayna waa kuwaas laakiin dowladda meel kasta ay ciidan geyn kartaa waxaa kaloo dowladda aysan xaq u yeelanayn intii ay jirto dastuurkan dalka u yaalo federalismka u jiro maamul degmihii gobol inay si gaara ula shaqeysa ama awaamiir ay siisa xaq umale haddii stateka iyo iyo dowladda dhexe khilaaf uu ka jiro waa la ogyahay khilaafkaa ka jiro waaya markaan ka dhex galay khilaafkaas wuu jiraa dowladdu way salugsan tahay nidaamku dib ugu soo laabtay madaxweyne madoobe haddii dowladdu ay salugsan tahay gobolka ugu sokeeyo oo maamulka ka tirsanna ay doonayso in dowladnimadii ay geyso maxaad ku didantihiin
maamulka gobolka dowladnimo had in la geeyo uma baahna dowlad baa joogo ciidankii qarankii baa joogo xafiisyadii oo dhan baa shaqaynayo nidaamkii dawligii baa ka shaqaynayo wax dhibaataa kama jiraan cadowgii urur argagixisada baa laga xoreeyey in maanta dowladnimo la geeyo uma baahna wuxuu u baahan yahay gobolkan in la taageero mashaariicda laga taageero ciidamada qalabkoodii la dhamaystiro meesha ciidamada muqdisho jooga ay ticnicada ku xaragoonayaan oo meelaha goobaha lagu shaxaba ay ku marmarayaan ama gabdhaha beekeemyada ay maaragtay ku xaragoonayaan ciidankan qalabkii ugu baahnaa looma keenin wayo guddoomiye marka gobolka gadow wuxuu xuduud la leeyahay kenya kenyaatigu gudaha gobolka waxay ka geystaan dhibaato al-shabaab deegaana muhiima ayay gobolkii gacanta kaga hayaan maamulkiina awood muu leedihin inaad intaas aad xakamaysaan aad baad umahadsanta awood baa uleenahay al-shabaab waa ka adagnahay meel kastoo jooana waan kula diranay goobo muhiimana ma haystaana hadda waxay ku jiraan buuraleyda buuraleydana mar walba ciidanka ilaa toddobaatan kilomitr sideed kilomitr intay aadaan bay kusoo burburiyaan wayna ka adag yihin ayagoon geedid haysan laakiin degmooyinkii qaar isma soco karaan kenya annaga go-aanka annaga waa cad yahay reegado shacabkooda iyo maamulkooda hore ay caddeeyeen faragelinta iyo waxay kenya ku wada dalka soomaaliya iyo xuduudda hadda soomaaliya ay la leedahay mawqifkeeda meel cad baan ka istaagnay laakiin aniga waxaan aaminsanahay barnaamijkan in dowladda dhexe iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradii barnaamijka qaabilsanaa inaysan barnaamijkan ayaga aysan lug ku lahayn shaksiyaad shaatiga dowladda wa in arintan dhibaatadan ay ka dambeeyaan aaminsanahay yaad ula jeeda shaksiyaad bal magacaw waa caddaynaya barnaamijkan waxaa soo bilaabay ninka nabad sugidda hore uu shaqayn jiro hadda la bedelo zakariya ah iyo ninka la yidhaahda ina colone baa barnaamijkan wado idinku waxaa la idin magacaabay maamulkiina haddii aad tihiin gobolka gado in bulshadaad u adeegtaan maxaa khilaafkan qorta idin gelsh waa mahadsan tahay khilaafkani anagu waxaa inoo keenay shaksiyaadka hadda aan sheegay oo shaatiga dowladda ku qaraabanayo doonayana shacabki iyo maamulki iyo dowladda inay iska hor keenaan annaga waxaan mar walba u diyaarsan nahay inaan la shaqayno dastuurka dalka iyo sharciyada dalka ka jirto inaan la shaqayno garab istaagno bulshada soomaaliyeedna aan hormarino waxaan rabnaa in dadku ay iska daayaan kana waantoobaan rabitaanka shaksiyadeed waxbuu burburinaya soomaali waad garanaysaa horay wax ku gaari waayeen in rabitaan shaksiyaed la hormariyo qof walba waxaa ku filan oo xakamayn karo sharciyada dalka ka jirta